wasunnatu sunnuna waxa weeyaan yarmiya inuu gano biqadri xasal khadfi finiinka quruuruxiisa qadarkooda qaar leeg inuu gano ayaa la sunneeyaa walaa yustaradu lama shariya baqaaulxajari fi lmarmaa dhagixii inuu ku baaqi noqdo meeshii lagu tuuray walaa kownu raami ka ganayaana inuu yahay khaarijan mid ka baxsan can iljimrati buurta waman cajaza qofka ka caajisa can iramyi ganashadii istanaaba cid ayuu isku bedelayaa u naayib ka dhiganayaa waxa uu leeyahay sheekhu sunnuhu waxa weeye yownaxri iyo kayrkeed marka la gananayo inuu ku gano dhagax aan mid weyna ahayn mid yarna aan ahayn dhagax mutawasoo dhexdhexaad ah inuu ku gano oo biqadri xasal khadfi finiinka dhagaxan wax lagu finiino kaa leeg yacni waa waxaa suulka lagu tuurayo inta suulkii gacanta la isugu qabto dhagxaantaa lagu tuuro qadarkoodaa laa leeg ayaa wanaagsan inay yihiin macnaha hadduu qaar waaweyn ku tuuriyo hadduu qaar yaryar ku tuuro labadaba waa u gudayaane sida wanaagsan unbaa sidaasa haddii qofku dee qaar waaweyn qaato maba soo guri karayaba waxaa laga yaabaa inuu mid iyo laba un soo qaado lamana shardiyo buuhi in dhag wuxuu ku baaqi noqdo filmarmaa meeshaa lagu tuuray haddii uu ka soo dhaco oo buurtii uu kasoo labanlegdoodu ka soo dhaco waxba ma yeelayo hada ramyigii waa la helay iyo tuuridii ka raamiga ahee tuurayaana inuu yahay mid ka baxsan buurta waxba iyana shardi maaha ee hadduu dhinac iska taagu dhinaca kale u gano iyadana waa ku filan tahay waa gudaysaa maxaa yeelay dee ramyi waa la odhanaya taana qofka ka caajisa ganidii ee kari waaya misna waa xanuunsanaya ama meel baa lagu qabsaday istanaaba naayib ayuu samaysanayaa cid ka tuurta waidaa taraka marka uu qofku ka taga ramya yawmin maalin ganiddeed tadaarakahu wuxuu isu soo haleeshinayaa fii baaqi layaam maalmaha intooda kale ayuu la imanayaa filadar eadar haddaan qabano walaa dama wax dhiigana laguma laha wa ilaa haddii kale fa calayhi damun dhiig ayaa lagu leeyahy walmadhabu madhabna waxa weeye takmiilo dami dhiiggii in la dhammaystirayo fi alaai xasayaatin saddex quruuruxa in lagu dhammaystirayo wey waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu ka tago maalin ama laba maalmoodo ayaamu tashriiqa ka mida tuuridoodii hadduu ka tago camdan aw sahwan aw jahlan midku doonaba ha uga tago ama ha camdi haato ama jahli haato ama sahwi ha ka haato tadaarakahu fii baaqi alayaam maalmaha intooda kale ayuusu soo haleeshiinayaayo uu la imanaya fi lahar haddaan qowlka adharkaa aynu qabanno ee saas ayuunbuu samaynayaa inuu ayaamaha kale ee soo socdo un inuu tuuro ayuu samaynaya walaa dama wax dhiigana qofkaa laguma lahaa maca tadaaruga ama aan idhaahna waadi ama aan idhahna waa qade maxaa yeelay wuxuu dee ku kabmay shaygaanala yimi haddii aanu isa soo haleeshiinin fa calayhi damun dhiiga ayaa lagu yeelanayaa in hadiyin waxqalo ayaa lagu leeyahay waxaana madhabku uu yahay in la dhammaystirayo damka oo yacni neef hadiyi uu ku waajibayo fi talaati xasayaad xataa saddex quruuruxa hadduu ka tago macnaha hadiyi dhammaystiran baa lagu leeyahay weeye oo isagoo markaa saddex timood gooyo oo kale ayuunbay ka dhigan tahay oo dee waxaan laga wada doonayay qofka waxay ahayd toddobadan hadduu toddobadii qaar ka mida ka tegeyna hadigii oo dhamaystiran ayaa lagu leeyahay waidaa araada markuu doono alkhuruuja bixid min makata uu ka baxo daafa lilwidaaci lilwadaaci dawaaf lwidaac ayuu dawaafayaa walaa yamkutu bacdahu dabadiina ma nagaanayo wa huwa dawaafulwidaacaasina waajibun way yujbaru lagu kabaya tarku ka tegitaankiisa bidamin dhiig wa fii qowlina sunnatu weye laa yujbar aan la kabaynin ee fain awjabnaahu haddaan waajibnoo fakhraja uu baxo bilaa wadaacin wacaada uu soo noqdo qabla masaafati alqasri saqada damu dhiiggii waa dhacaya ow bacdaha bacda masaafati alqasri ayuu soo noqday falaa ma dhacayo cala saxiix haddaan qabano walilxaa'idi gabadhay xaadlooda ahayd waxaa u sugnaaday annafru bixid bilaa wadaacin wadaac la-aanna ay baxda ayay leedahay waxa uu leeyahay sheekhu marka uu qofkii camaladiisii dhammaysto ee uu doono maka inuu ka baxo daafa lilwadaac dawaafulwadaac ayuu dawaafayaa liannu anas ibnu malik waxa uu ka wariyey rasuulka sala allahu alay slam siduu bukhaari wariyey inuu yidhi markuu acmaashii xajga rasuulku dhameeyey daafa dawaafa alwadaaci dawaafulwadaac ayuu rasuulku ku sameeyey xadiid kale wuxuu isna ku yidhi rasuulku sala allah alay slam la yanfiranna axadun qof yuu bixin u bixin xataa yakuuna aakhiru cahdi bilbeyt ilaa cahdigiisa ugu dambeeya uu beytka noqdo oo beytku ha ugu dambeeyo walaa yamkusu bacdahu dabadiina ma nagaanaya buu leeyahy oo waa inuu markaa ka baxaa markuu labadii ragcadood tukadee uu ducayste waa inuu ka baxaa haddii uu sii nagaado danlaan ama danaanta safarka tacwa ziyaaro iyo waxyaalo kale inuu soo celiyo ayuu leeyahay oo markaa widaaci markuu ka sii baxayo un uu la yimaado waana waajib weeye oo haddii laga tago dhiig ayaa lagu kabayaa sidii waajibku ahaa xajka saxiixayn waxaa ku soo arooray ibnu cabbaas laga wariyey rasuulku sala allahu alay slam inuu yihi inuu yidhi ibnu cabas umirad nasa an yakuuna akhiru cahdin bilbeyt waxaa la faray dadka oo rasuulku faray in cahdigooda ugu dambeeya uu noqdo beytka ila annahu qad khufifa can ilmar'ati alxaaid haweeneyda xaydada laakiin waa laga fudaydiyey ka haddii laga tagana dhiig hadyi qalitaankii ayaa lagu kabaya qowl ayaa wuxuu leeya waa sunno oo aan la kabaynin wax dhiiga aan lagu kabaynin ka dawaafi lwidaac oo kale haddaba haddii aynu waajibinno aynu ku soconno qowlkaa waajib kaluu ninkii maka ka baxo isagoon wax wadaaca samaynin ama ha u camdiya ama ha ilowsa ama jahila aado masaafatu lqasri laba maalin socod intaanu maka ka soconin ama xaramkii ayaanu soo noqday saqada damu dhiiggii waa ka dhacayaa liannahu fii xukmi lmuqiim nin negi ayuu ka dhigan yahay mar haddaanu masaafatu lqasri gaadhin ama wuxuu soo noqday masaafatu lqasri intuu gaadhay rasuu dawaafay kama dhacayo cala saxiixi maxaa le waa liistiqraarihi bisafari awiil wuxuu ku sugnaaday bay leeyihiin safarkaa dheer ee u baxay dawaafkan labaaduu imika sameeyey intanuu soo noqdayna waa xaqun lilkhuruuji haani bayna bixidda dambuu ka bixi doono ayuunbaa lehe kii hore yacni waa sidiisii taanigu wuxuu leeyahay markaa waa ka dhacayaa sidii kii hore oo kale gabadhii xaydada ahayd ayada waxausanaa inay iska baxdo iyadoon wax widaaca samaynin hal caisha waxaa laga wariyay inay tidhi safiya way xayday rasuulka ayaa faray inay iska tagto iyadoon wax wadaaca samaynin ila anhu qad khufifa can alxaaid xadiidkii ibnu cabbaasna wuxuu ahay waa laga fudaydiyey gabadha xaydada wa yusanu waxaa la sunneeyaa shurbu maai zamzama biyaha zamzam in la cabo ayaa la sunneeya wa ziyaaratu qabri rasuul lahi sala allahu alay slam qabriga rasuulka in la booqdaana waa la sunneeya bacda faraaqi lxaji qofku intuu xajka ka faaruqay dabadeed waxau leeyahay sheekhu waxaa la sunneeyaa oo wanaagsan qofku inuu cabo biyaha zamzamka la yidhaahdo maxaa yeelay biyo barakaysan oo cuntaa weyse ee xadiidii ku soo aroortay oo xanuunka iyo cuduradana ka dawo ah xadiid kale oo culimmada qaarkoodna ay daciifiyeen qaarna ay saxiix yeeleenna ibnu xajar oo kale uu ku tilmaamay inuu duruq fara badan ka soo arooray oo dabeedna uu xasan sidaa ku yahay sheekha mundiri la yidhaahna uu saxiix yeelay nawaawi iyo qaar kalna ay daciifiyeen waxau ihi mau zamzama lima shuriba lah biyaha zamzam wixii loo cabo ayuunbaa lagu helaya alla uu kugu siinaya markuu qofkaasi cabayo oo niyeeyo inuu weliba feedhaha ka buuxsadana waa sii fiican tahay bay yidhaaheen waxaa kaloo iyaduna sunno ah qabriga rasuulka sala allahu alay slam inuu booqdo inta uu xajka dhammaystirtay inuu booqdo ayaa iyadana la sunneeyo oo wanaagsan faslun fii bayaani arkaani alxaji waalcumra waxa u fasal yahay caddaynta arkaanta xajga cumrada ay leeyihiin iyo qaabka ba loo gudanayo camaliyada arkaanu alxaji xajga arkaantiisu khamsatun waa shan alixraam xidhashadii walwuquuf iyo istaaggii carafo la istaagayey wadawaaf iyo dawaafkii wasacyu iyo sacyigii waalxalqu iyo xalqigii xirashadii idaa jacalnaahu haddaan keeno nusukan camal walaa tujbaru bidamin dhiigna laguma kabo wamaa siwa alwuquufi wuquufka wixii ka soo haray arkaanun bay fi lcumrati tahay aydan noqdeen waxa uu leeyahay sheekhu arkaanta xajku waxa weeye shan lixna way ka dhigaan oo tartiib bay raaciyaan markaa ka ugu horreeya waxa weeye ixraam oo ah yacni inuu qofku niyeeyo inuu xaj gelayo inama alacmaalu binniyaat rasuulku sala alla alay slam uli camaliyaalku waxay ku ansaxaan niyo ka labaadna waa wuquufka carafo la istaagayo rasuulkuna sala alla alay slam wuxu uhi alxaju carafa xajku waa carafo manaa waxa kaloo dhan dee waa la haleeli karaa laakiin mar hadduu ay carafi kaa tagto xaj kuma jira weeye dawaafkii kacbada la dawaafayo wey ka saddexaadna waliyatawafu bilbayt alcatiiq ha dawaafaan baa alla yidhi beytka catiiqa ee qadiimka waana dawaafu alifaada ama dawaafu alrugni weeyaan ka afraadna waxa weeye waa sacyi bayna asafa waalmarwa sacyiga la ordayo weeye safiya marwe dhexdeeda ina asafa waalmarwa min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima xadiid ay taariquniyeele kale ay warinayaanna rasuulku sala allahu alay slam intii qiblada qaabile sacyiga ayuu xidhi dadow sacyiya sacyiga alla ayay idinku waajibiyeen ka shanaad wuxuu noqonayaa xiirashadii ama gaabintii waa haddii aan nusug ka dhigno sida qowlka mashhuurkii u ahaa waataynu soo tilmaanay in khilaaf ku jiro culimada qaarna ay leein waa isbaaxat maxduur yacni muxaramaatulixraamka waxaynu ogimi doona inaan la ogoleyn qofku intaa inu xiirto markaa qaarna waxay leeyihin maya acmaasha ayuu ka mid yahay marna waxay leeyiin maya waa istibaaxatu maxduur wax lagaa xaaraam yeela markii hore od imika banaysanaysan weeye maaha nusuga kaba mid ah ka lixaade markaa ay ku dareen waa tartiib in arkaanta markaa sidaa loo kala tartiibiyo lamana kabayo arkaantan laguma kayo bidamin ee xajka ayaa ku taagan maxaa yeelay dee xaqiiqada xajku ma arkaantaasoo la helo mooyaane ma xasilayo waajibaadkiisa ugu waxa weeyaan waxaa ka mid a ixraam min almiiqaat inuu qofku miiqaat ka xidho yooma naxriga ganashadeed iyo ayaamu tashriiqa mabiidka min musdelifa iyo mabiidka mina iyo muxaramaat lixraamka in laga dheeraado isagu dawaafu lwidaac kama mid ahaa acmaasha isagu waa waa sagootigaasun sida dawaafu lquduumkuba uu taxiyatulmasjidkii oo kale uga dhigan yahay marka arkaantuna waa kuwa waajibaadkuna waa kuwa waxaanaynu soo tilmaanay xajka oo keliya in madhabka shaafici dhexdiisa uu farqi u dhexeeyo waajib iyo rugn oo halkan waajibka waxaa loo yaqaanaa wixii haddii laga tago dhiig lagu kabo rugnina waxa weeye wixii haddii laga tago aanu camalkii isagoo lala yimaado mooyaane aanu ansaxaynin ma kuwaasna arkaan baa la dheh kuwa kalenu sheegnayna waajibaad wuxuu yihi sheekhu wixii ka soo hadhay wuquufka wuquufka carafa wixii ka soo hadhay waa arkaan cumradu ay leedahay oo arkaanta cumradu waa imise haddii lagu idhaahdo waa afarun alixraam wadawaaf asacyu walxalq taasman wuquufka carafo maad ka reebaysa wa yu-addaa waa la gudanaya nusukaani labadii camal calaa awjuhin awjuhiyo noocya ayaa loo gudanaya axaduhaa midka alifraad ifraad weeye bian yaxuja waa inuu xajiya uma yuxrima bilcumra waa inuu xidhay ka ixraami lmakiyi makiga siduu xidhanayo o kale waya ti wuxuu la imanayaa bicamalihaa camalkeedii athani ka labaadna alqiraanu qiraan weeye bian yuxrima waa inuu xidha bihimaa labadooda min almiiqaat wayacmala camal alxajina uu sameeyo fayaxsulaani labadoodi waa wada xasilayaan walow axrama bicumratin hadduu fii ashhuri lxaji xidho uma yaxuja dabeednana uma bixajin buu xidhay qabla dawaafi kaana qaarinan qaarin ayuu noqonaya walaa yajuusu cagsuna ma banaana fi ljadiidi haddaan qabano waxa uu leeyahay sheekhu waxa loo gutaa labada camal ee xaj iyo cumro awjuh saddexa ka waa ifraad iyo qiraan iyo tamatu waa saddexdaa mid waxa weeye ifraad buuri waa keliyeel waa maxay waa inuu xajiyo xajga ayuu wuxuu leeyahay miiqaadkiisii wuu dhammaysanayaa dabeed xajkii uma yuxrimu bilcumra cumra ayuu dabeednaa xidhanayaa ka ixraamilmakiyi sida ninka makiga ahi uu cumrada u xidho oo waa maxay wuxuu baxayaa adna alxil yacni xaramka unbuu ka baxaya halka ugu dhow ayuu tegaya u ka soo xidhanaya wayatii bicamaliha camalkeedii baanu dabeedna la imanaya haa waxaa la yidhaahdaa ifraad ka labaadna waxa waa qiraan iyo xidhiidhinoo waxay ku xasilayaa inuu xidho labadoodiiba ayuu miiqaadkii ka xidhay miiqaadkii xajka ayuu ka xidhanayaa labadoodiiba waana ashhurulxaj baa la joogaa dabeedna markuu xaj iyo cumraba wada xidho ayaa camal alxaj faqad camalkii xajka oo keliya ayuu samaynaya maxaa yeele camal alxaj ayaa fara badan fa yaxsulaani labadoodiiba waa xasilayaanoo camalkii cumradu camalka xajka ayuunbuu gudagelayaa oo tawaaf keliya iyo sacyi keliya ayuunbaa ugu filan tirmidi ayaa wariyey saxiixna ku tilmaamay rasuulku sala allahu alay slm inuu yidhi man axrama bilxaji waalcumra qofka xaj iyo cumro wada xidha ajza'ahu tawaafun waaxidun wa sacyun waaxidun canhuma tawaaf keliya iyo sacyi keliya ayaa labadaba kaga wada filan xataa yaxilla minhuma jamiican ilaa uu ka wada baxo labadoodaba mar hadduu laakiin xidha buu ihi cumra saxiixaabu fii ashhuri alxaj bilihii xajka ayuu cumro xidha kadib ayuu dabeetana intii ayuu haddana xaj xidhay inta aanu dawaafkii iyo acmaashii gudagelin kaana qaarinan wuxuu noqonayaa qof qiraan sameeyey dabeedna waxa ku filan camalulxaj ayuunbaa ku filan oo qiraan bay taasi noqonaysaa walaa yajuusu cagsuhu cagsigiisu laakiin ma banaano cumro in xaj la geliyaa filjiriidi haddaan qabano maxaa yeelay dee wax dheeraada kuma faa'iidaysanayo laakiin marka adoo cumro weli xaj la gudageliyo dee wuquuf iyo ramyi iyo mabiit iyo acmaal baa soo kordhaysay laakiin cumradu hadda waxba ku kordhin mayso sidaas uu leeyay markaa ma banaano jadiidku qadiimku laakiin wuxuu leeyay waa iska banaan tahay afaaridu ka saxaadna atamatucu tamatuc baa la yidhaha bian yuxrima waa inuu xidho bilcumra min miiqaati beladihi wayafruga minha dabeedna uu ka faarugo uma yunshiu uma yunshi ama uma yunshiu wuxuu dabeedna bilaabaya xajan min maka wa afdaluhaa na alifraadu weeye wa bacdahuna atamatucu baa ahaday wa bacda tamatucina alqiraanu wa fii qowlin atamatucu ayaa afdalu min alifraadi ka fadli badan waxa uu leeyahay sheekhu ka saddexaad tamatuc baa la yidhaha tamatucna waxa weeye cumra ayuu xidhanaya waana fii ashhuri alxaj bilaha xajka ayaa wuxuu xidhanayaa cumro min miiqaati beladihi beledkiisa miiqaadkiisii ayuu ka xidhanaya dabeedna cumradii ayuu iska dhammaysanayaa markuu cumradii acmaasheedii dhammaysto ayuu kadib xaj maka ka bilaabaya xaj ayuu ka bilaabayaa maka ama miiqaadkii cumrada ka soo xidhay kaana waxaa la idhaha tamatuc tamatuc waxaa loogu magacaabay waa kan labada camal dhexdoodii intuu cumro ku galay muddo iska sii joogay ee maxduuraadkii ama waxyaale xaaraantaha ka baxay ee ka nafisay ee kadibna sidii ninkii makiga ahaay oo kale isaga xidhay laakiin qofka aan cumradaa samaynini dee miiqaadka beledkiisa ayuu ka soo xidhanayaa oo dabeedna sidaasuu muxrim uu ku ahaanaya waxyaalihii ninkan iska isticmaalay ilan wuu ka baxay ayaa xaaraan ka ahaanaya oo kale mutamatic mid raaxaystay weeye waxaana ugu fadli badan haddaba awjuhda loo gudanayay ifraadka ifraadka ayaa ugu fadli badan waa inuu xajiyo kadibna uu cumraysto haddii dee caam sanadka u cumraysto tama bacdigiina tamatuc ayaa u fadli badan tamatuca dabeedna qiraanka ayuu u fadli badan maxaa yeelay ee tamatuc iyo qiraan uu tamatucu u fadli batay dee mutamaticu laba camal oo dhammaystiran ayuu la imanayaa laba miiqaad ayuun baanu u samaynayn mooyaane camal dhammaystiran buu leeyahay qaarinku laakiin camal keliya ayuu la imanaya min miiqaatin waaxidin miiqaad keliya uu kala imanaya qol baa wuxuu leeyahay atamatucu afdalu min alifraadi tamatuca ayaa ka fadli badan ifraadka oo khilaafkaasina waxa uu ka dhashay un ixraamkii rasuulku sala allahu alay wasalam siduu ahaa markaa sheekhaan ayaa jaabir iyo caishiya ka wariyey inuu xajka gaar yeelay ibnu cumarna waxaa laga wariyay inuu mutamatic ahaa wa cala almutamatici damun dhiig ayaa lagu leeyay bishardi an laa yakuuna waa inaan ahayn min xaadiri lmasjid alxaraami masjidulxaraamka dadka degan waa inaanu ahayn wa xaadiruhu masjidulxaraamka ka xaadirkiisiina man weeye duuna marxalatayni laba maali socod min maka u jira qultu waxaan ihi alasaxu min alxarami mee xaramka ka yani laba maali socod uga yar weeye wa an taqaca waa inay dhacdo cumratuhuna fii ashhuri lxaji waa inay dhacdaa min sanatihi sanadiisa wa an laa yacuuda waa inau noqon liixraami lxaji ila lmiiqaati waa inau noqon waxa uu leeyahay sheekhu ninka mutabatica waxaa lagu leeyahay dam dhiig alla ayaa yidhi faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alxaji qofka yacni cumro yacni ugu raaxaysa xajkii waxaa lagu leeyahay waxa fudaaday ee hadiya maxana ilayn miiqaadkii xajkii uu miiqaadka ugu noqon lahaa ayuu ilayn ka tegey waxaase shardiga inaanu min xaadir ilmasjid alxaraam masjid alxaraamna xaramka un baa looga jeedaa adugu meel qura ayuun baa la yidhi masjid alxaraam qur-aanka dhexdiisa waxa dhacaa waxaa looga jeedaa xaramka hal meel ayuun baa looga jeedaa masjidka fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam halkaasoo keliya ayuun baa loo jeedaa masjidka in alla inta kaleed ku aragto masjid alxaraam waxaa looga jeedaa alxaram imaha masjidka laftiisa marka shardi waxa inaanu dadka xaramka degan aanu ahayn dalika liman lam yakun ahlu xaadiri lmasjid alxaraam ayaa alla yidhi kaasi yani waxaa lasoo hadiyaya soomkaa marka la waayo waxa le cidda aan ehelkiisu xaadir masjid alxaraam aan masjid xaraamka aan deganayn xaramka aan deganayn wey qofka xaadirkiisa ah ee degana waxa weeye qofka laba marxa laba maalin socod yani laba maalin socod wax ka yar maka u jira waxa uu leeyahay isaga nawaawi maya xaramka maaha maka loo eegi maayo xaramka laba maalin socod wax ka yar waa qofka u jira waxaa kaloo iyadana shardiga markuu mutamatica uu ku waajibayo damku an taqaca cumratu fii ashhuri lxaji min sanatihi waa inay cumradu dhacdaa bilaha xajka sanadkaa sanadkaa uu xajiyey bilihii xajka waa inay cumradu dhacdaa hadday qabla ashhurihii dhacdo u dhammaystiro dhiig kuma waajibaya maxaa yeele waktigii dee xajka kuma kulmin mufrad oo kale ayuu ka dhigin waa inuu sanadkaana xajaayay haddii aanu soo xajiyin isna dhiig laguma laha waa inaanu u noqonin xajka xidhashaysana miiqaadkii cumrada ka soo xidhay ama miiqaad kale waa inaanu tegin haddii uu miiqaadkii ka soo xidho iyadana laguma laha waxaan mutamatic loo yidhiba waa minqaad u noqosho la-aanta ayaa ka mid a wawaqtu wujuubi dami dhiigga hadda waajibitaankiisa waktigiisu waxa weeye ixraamuhu bilxaj xidhashada uu xaj ka xidhay wey walafdaluna dabxu waa inuu gowraco yowma naxri maalinta tobnaad fain cajaza canhu fii mawdici hadduu kaga cajaza saama casharata ayaamin toban maalmood ayuu soomayaa halaaatan fi lxaji ayuu ku soomaya tustaxabu waxaana la suneeyaa qabla yawmi carafa maalinta carafa ka hor wasabcatan toddoba yusa idaa rajaca ilaa ahlihi fi ladhar markuu noqdo ehelkiisa wayundabu waxaa la suneeyaa tataabucu halaata saddexda israacinteed wakada sabcana waa kula mid ee walow faatatu hadday ka tagto ahalaatatu saddexdii fi lxaji saddexdii xajka hadday ka tagaan fal adharu adhar waxa weeye annahu yalzamhu waxaa ku laazimaya yufariqa inuu kala geeyo fii qadaa'iha qadadeeda baynaha wa bayna sabca iyadiyo toddobada inuu kala geeyo ayaa laga maarmaana waxa u leeyahay sheekhu dhiiggani haddaba mutawatixa ku waajibaya waktiga waajibaya waxa weye ixraamuhu bilxaj marka uu xajka xidho yuu dhiigu ku waajibaya maxaa yeele xilligaasuu noqonayaa mutamatic bilcumra ila alxaj xilligaas ayay ku caddaanaysaa oo lagama hormarin karo ayaad mooddaa hadalkaasi inuu yahay xajka xidhashadiisa laakiin way baneeyeen oo asaxu inay iska bannaan tahay weeyaan bay idhahen waxaase fadliga maalinta yoma naxriga inuu gowraca ayaa wanaagsan maalinta tobnaad ee hadiga kalaba la qalayo haddii uu ka caajisa macnaha uu kari waayo xisan waa waayeba ama lacagtiisiibuu waaye ama la sharci oo ahaanoo yani iyadoo lagu iibinayo biaktar min thamani mithil lacagtii lagu iibin jiray wax ka badan iyadoo lagu iibinayo ayuu helay ama lacagtiibuu u baahday fii mawduucihi meeshiisii ayuu ka waayey waana xaram ayuu kaga caajisay ama beledkiisi ha ka karaya ama iyaanu ku karin maxaa yeelay hadyigu iyo iطcaamku wuxuu ku gaar yahay xaramka soomka laakiin meel alla meesha doontaa waad ku soomi kartaa markaa qofka waaye wuxuu soomayaa toban maalmood saddex xajka ayuu ku soomayaa intaa yani xajka wada faman lam yajid fasiyaamu halaaثata ayaamin fi lxaj yani intuu xajka xidhaya lagama horaysiin kara ixraam demka ayaa khilaafsanaa isagoo yani soomku cibaada badaniyo in laga hormariyo waktigeeda mabanaansi salaada oo kale demku laakiin waa cibaada maaliya oo waxuu shabahay sekada oo kale waxaana la sunneeyaa in la sameeyo saddexdaa qabla yawmi carafa maalinta carafa ka hor in la sameeyo ayaa la sunneeya marka maalinta carafa in xajigu inuu iska afuran yahay ayaa la sunneeya yani maalinta lixaad iyo meelahaasuu ka bilaabaya ama maalinta lixaad maalinta shanaad iyo maalinta lixaad iyo maalinta toddobaad iyo ayuu ka dhigaya oo inuu ka horraysiya ayaa wanaagsan wasabcatin idaa rajaca ilaa ahli markuu wadankiisa yeelkiisa u noqdo ayuu toddobada kalena soomaya wasabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjid alxaraam saasay aayaddu tilmaamaysa rasuulkuna sala la alay sala sun buu yihi qofkaan hadyi helin saddex maalmood xajkaa ku soomo toddobana markuu ehelkiisa u noqdo xataa dariiqa laguma sii soomi kare waa marka u yani xaggiisaa u tago waxaana la suneeya saddexda maalmood inay israacsiin ama adda haadaan ama qada ha ahaadaane toddobada in la israaciyanayana waa la suneeyaa haddaba saddexdii xajka ayaa cudurdaar ama bikeyri cudurdaar bay kaga tegeen saddexdii xajka ayaanu samaynin adhar waxa weeyaan inay ku laazimayo yani marka uu qadaynayo an yafruqa fii qadaa'iha baynaha wa bayna sabca waa inuu saddexdii xajka lagu soomayey iyo toddobadii la yidhi markuu eelgiisa u noqdo waa inuu kala farqiyaa oo ilaa afar cisho meelaha u kala dhexaysiiya si aanay saddex sanka isku haya dee aanay toban sanka isku haya aanay unoqonin afar maalmood oo maalintii iyo naxrigii ayaamu tashriiqii iyo yani qadarka waxay dhahen haddii masalan israaciyona wixba wada xidhiy sade tobankiiba wada soomaa saddexdun baa xasilaya baqyada laakiin lama tirinayo tafriiq baan usayn taanigu wuxuu leeyahy waxba tafriiq waajib maahay waa iska wada soomi karaa wala wacala alqaarini qofkii qaarinkaa damun baa lagu leeyahay kadami tamatuci tamatuca dhiiggiisa oo kale ah qultu waxani bishardi an laa yakuuna min xaadiriin masjid alxaraami waa inaanu ka mid ahayn waxa uu leeyahay sheekhu ninka qaarinka ee qiraanka sameeyey isna dam ayaa lagu leeyay maxaa yeelay dee waxay leeyihin mutamaticii waa ku waajiba binafsi alqur'aan se qur'aanku inoo caddeeyey dee mutamatica ayaana ka ficilkiisu uu ka badan yahay qaarinka ma hadduu isagii dhiiggii ku waajibay qaarinkiina isagana waa kasii awleysan yahay haddii saxiixayn ay wariyeenna waxaa tilmaamay rasuulku sal la alay sl inuu dumarkiisii neef ka qalay maalintii iyo naxriga qaarinaad baanay ahaayeen baa la yihi dumarkaas ka dami tamatuc waxaanu la mid yahay uun dami tamatucin buu la mid yahay waxa inaanu min xaadiri lmasjid alxaraam isaguna inaanu ka mid ahayn oo dadka xaramka degan waa inaanu ahayn maxaa yeele waxay leeyihin dam lqiraan wuxuu farac ka yahay damu tamatuc ayuunbuu farac ka yahay dee mutamatucna markaa waajib dee kaa xaramka degan kuma ahayn faraciisna isaguna la mid ayuunbuu noqonaya baabu muxaramaati alixraami waxaa u baab yahay ixraamka wixii ku xaaraan noqonayay macnaha xidhidda ama gelidda uu qofku galo xaj ama cumro wixii ku xaaraan noqonayay qofka kaga mamnuuc noqonayay markaa rasuulkuna sala allahu alayh wasalam waxyaalaha ka xaaraan noqonaya qofka xadiis saxiixeynka ku soo arooray ayuu ku sheegay rasuulka sala allahu alay slam nin ayaa weydiye oo yihi ninka muxrimkii muxuu maryaha ka xidhanayaa rasuulku sala allahu alay slam deed wuxuu ihi ma xidhanayo qamiis iyo cumaamado iyo saraawiil iyo koofiyad iyo khufad midna xidhan maayo buuhi ilaa qof aan helaynin laba kabood mooyaane oo isagu laba khuf ayuu xidhanayaa waxaanu ka jarayaa kuraamaha wixii ka hooseeya oo ilan waxaa shardi ahayd kufku inuu qarinayo maxalli kaslilfardi meeshii faradka la meeli jiray inuu qarinayo xajkana waa inuu ka hooseeyaa meel ka hooseysa laga gooyaa maryahana ka taaban maya shay u zacfaraan ama waras ay taabteen bukhaari waxaa kaloo isagana ziyaadiyey laa tantaqibu almar'atu walaa talbisu alqufaazayn inaanay gabadhu niqaab xidhanaynin yani waxa ay marada ay wejiga ku qariyaan qufaasayn waxaa gacmaha la gashadana inaanay geshanaynin axaduhaa midkeed muxaramaadkaa satru bacdi ra'si rajuli ninka madaxiisa barhkii oo la asturo weeye bimaashayna lagu asturo yucaddu lagu tiraya saatiran waxuu astura ilaa lixaajatin dan mooyaane waa lubsulmakhiidi shaygii tollaa xidhashadiisuna xaaraan bay ka tahay awil mansuuji ama shaygii la isgelgeliyay awil macquudi ama shaygii la isku guntay fii saa'iri badanihi jidhkiisa yacni dhammaantii uu xidho idaa ilaa idaa lam yajid markaan u helin mooyaane hayrahu wax kale markaan u helin mooyaane wa wajhulmar'ati haweeneyda wejigeeduna ka ra'sihi ka ra'si arajul ninka madaxiisa ayuunbay la mid tahay walahaa waxa u sugnay lubsulmakhiidi shaygii tolnaa inay xidhato ayaa iyada u sugnaaday ila lkufaaza kufaasga mooyaane fil adhari adhar haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu waxyaalaha muxaramaat lixraam waxyaalaha muxaramaatulixraamka midkooda ama ka ugu horreeya waxa weeye ee ka xaaraan tahay inuu ninkii madaxiisii barh ka mida asturo macnaha mar haddii la badh in la asturo kulligiina markaa waa la mid inuu madaxiisii asturo xaaraan bay ka tahi wuxuu ku asturayaana ay tahay wax saatir iyo asturo la odhan karo ama markaa koofiyadii u xidhay hada ama wax kaluu xidhay haaduu ku asture xadiis saxiixeynka ku soo arooray nin muxrimahoo awrkiisii ka dhacay wuxuu yihi madaxiisa ha daboolina maalinta qiyaamaha isagoo talbiisanaya ayaa la soo saaraya bima yucaddu saatiran baynu nihi wax saatir lagu tirinayo masalan wuxuu markaa hadhaystay iyo wuxuu masalan madaxa ku qaaday iyo kuwaas ayaan iyagu saatir lagu tirinaynin ilaa lixaaja dani inay timaado mooyaane haddii masalan kulayl ama qabow ama madaxa uu nabar kaga yaallo oo dabeedna sidaa dartiid uu asturo ayada taasi waa bannaan tahay maxaa yeeley wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj alla wuxuu ihi diinta guudkiina uma yeelin wax cidhiidhiya fidya ayaana ku laasimaysaa waxaa kaloo ka xaaraana wixii makhiidka ayo tolnaa sidii qamiisyadii iyo shaararkii iyo wax alliyaalyo waxaa la tolay oo dhammi ka xaaraan bay yihiin mansuuj markaa shaygiisana la isgelgeliye sida diracii dagaalka iyo ama macquud shay markaa la isku guntay oo la isku xidhxidhay waa ka xaaraanaysnaa fii saa'iri badani macnaha jidhkiisa ajsaadiisa oo dhan hada xadiidkii saxiixayn ayaa dee sidaa inoogu tilmaamay ilaa qofkii dee inuu dan u xidho ama uu waayo wax kale mooyaane oo haddii markaa taa uu waayo dee waa xidhanaya gabadha iyadu wejigeedu waxau la mid yahay ninka madaxiisa ayuunbuu la mid yahay macnaha sidii ninka madaxiisa inuu asturo aan loo ogolayn baa ruuxa dumarina wejiga inay qariso aan iyadana loo ogolayn oo rasuulku sala allahu alay slam markuu leeyahay laa tantaqibu lmar'at yacni gabadha muxrimadii niqaab ma xidhanayso halkaa waxay culimmadu u istidlaaleen ama culimmada markaa wejigaa suritaankiisa waajibisaa mar hadduu xilligaa u diiday xilligii kale inay dumarku qarinayeen oo xilligaasuu loo diido la yidhi xilligaasuu wejiga ha muujiya inta kalena ay qarinayeen waxaa u sugnaaday haweeneyda iyadu wixii tolnaa inay iska xidhato madax iyo keyrkeed ba inu xidhataa bay leedahay ilaa alkufaas sida kufaasga mooyaane kufaas waa waxyaalaha gacmaha loo sameeyey ee la geliyo kafeynka inay asturto iyo midkood toona looma ogola xadiidkii ayaa diiday markaa qufaaskuna dee waa shay malbuusa oo xubin loo xidho xubin oon cawro ahayn salaada dhexdeedii markaa qofkii ninka ayuunbay ka dhigan tahay taaniga adharka ka hor jeeda wuxuu leeyahay xidhashadeeda ayaa u bannaan athaani ka labaad isticmaalu iibi iib isticmaalkii ayaa isaguna ka xaraan fii toobihi maradiisa o badanihi ma jirkiisa waduhnu shacri raasi madaxa timaha in la subko ayaa isaguna xaraan aw lixya ama garhkii walaa yukrahu lama karayse gaslu badanihi jirhkiisa inuu ku maydho iyo waraasi madaxiisa bikhimiyin geedka khimiga la ydhaha inuu ku maydho lama karaayeyso waxa uu leeyahay sheekhu ka labaad ee muxaramaatulixraamkii ka mid a waa inuu isticmaalo tiib waa ka xaaraan maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam markuu leeyahay wala yalbisu min athiyaab maryaha xaggooda ka xidhan ma imaamasa warson warasun aw zacfaran warasku waxay leeyihin tiibka ayuu xisaabsan yahay markaa kaas ayaa ka xaaraana inuu isticmaalo diibkaa maradiisa ama jidhkiisa oo maradii dee waa kaa warasku taabtay uu diiday badanka jidhkana waa looga qaasay biariiqi alawlaa waxaa kaloo isaguna ka xaaraana madaxa timaha subkidooda ama garhka subkidiisu isaguna waa ka xaaraan tasdiin iyo isqurxin ayaa ku jirta bayna munaafihoo ka hor imanaysaa xaaladda muxrimka ninkana xajka gudanayo oo ah basaasid yabor lama karaahiyeysto laakiin buu yidhi inuu maydho jidhkiisa iyo madaxiisa iyo bikhidmiin inuu ku maydho khidku waataynu xagga horeba kusoo marnayoo waa sida sidriga qasilka ay dadkeena odhan jireen wuxuun lagu maydhin jiray meelaha saabuunta ugu jiray geedkaas ayuu ahaa athaalidu ka saddexaadna isaalatu shacar waa timaha suulintooda widufri ama diyan watukmalu watakmulu lfidyatu ama watukmalu lfidya waa la dhammaystiraya fi halaati shacaraatin saddex tin aw halaaثati adfaarin ama saddex xidiyood waladharu adar waxa weeye ana fi shacra tinkii qulahaa muddu طacaamin baa ahaaday wa fi shacratayni muddayni laba mud ayaa ahaa wa fi shacratayni muddayn laba muday adeen walilmacduuri macduurkii waxa u sameeyey qofkii loo cudur daara an yaxliqa inuu xiro wayafdihi dabeedna fidyo uu bixiyo waxa uu leeyahay sheekhu ka saddexaad ee muxaramaadka ka mid waa isaalatu shacr inuu qofkii timihii suuliyo madaxa ama meel kale ama xirid ama wax kale ku suuliyo awdufre ama cididii inuu gacan ama lug walaa taxliquu ru'uusakum alla ayaa yidhi ciddiyahana isna waa looga qiyaastay un bijaamici tarafuh bay yidhahdeen waxaa dee isu geynaya tarafuh ayaa mid walba iyo raaxaysiba mid walba ku jirta diya fidyadana laga bixinayo waa la dhammaystirayaa qofku hadduu saddex tin ama saddex ciddiyood hadduu suuliyo yacni aayadda ayaa caam ah adharna waxa weeye in halkii shacro mudda طacaamin mud طacaama ayaa laga bixinayaa hal tin hadduu qofku gooyo labadii tinna laba mud ayuu ka bixinayaa qofkii isagu macduurka ahaa ee masalan ama injir ama wasakh kale ama ay wax kaga dhaceen waxa isaga u bannaan inuu xiro oo deedna fidye u iska bixiyo sida allah faman kaana minkum mariidan oo aayaddaa qur-aanka alla ugu sheegay alraabicuka afraadna aljimaacu waa galmo wa tafsudu bihi waa ku fasaayaysaa alcumratu wakada alxajuna waa kulamid qabla taxalluli lawali taxallulka hore hortii wayajibu bihi waxaa ku wajiba badanatu neefgeeda waalmudiyu iyo inuu ku socdo fii faasidihi faasidkiisa iyo waalqadaa'u qada ayaa ku waajibaya wain kaana nusuku tatawucan haba ahaado yacni camalkiisaasi tatawuc ba ahaadee walasaxu annahu cala alfawri waana deg deg waxa uu leeyahay sheekhu ka afraad ee muxaramaadka ka midi waa aljimaac waa galmo oo ninkii waa ka xaaraan cumradina way kaga fasahaadaysaa xajkina isna wuu kaga fasahaadayaa oo xajkiisii iyo cumradiisii labadaba way fasahaadinaysaa marka falaa rafata alla markuu leeyahay macnaha waxa weeye wax jimaac la yidhaahdaa ma jiro qofkaa xajiga gudagalay haddaba halkaa u nidhi qabla taxallulil awali horta wuxuu qeyd u yahay uun xajka oo cumradu ayadu kuma jirto haddii bacda taxalluli alawal uu dhacana kuma fasaadayo waxaana ku waajibaya jimaaca fasaadiye xaj ama cumro badanatu neef geela ayaa ku waajibaya saxaabada ayaa saa xukumay iyo inuu ku sii socdo faasidkiisa xaji cumraa wada wa atimu alxaja waalcumrata lilah alla ayaa yidhi dhammaystira markaa saxiix iyo faasid muu kala saarin qada ayaa isaguna waajibaya walow nusugiisan iyo camalkiisan iyo mutadawiciisuna waa maxaa yeelay wuxuu ku waajibaya gudagalka fard ayuu noqonaya marka cibaadooyinkii kale ayaa iyagu khilaafsan oo gudagalkooda aanu farad keeni jirin asaxna waxa weeye buu ihi qada'a faasidku cala alfawr inuu yahay oo waktigiisu muwasacba dee ha iska ahaadee gudagelidaas ayuu ku cedhiidhiya alkhaamisu ka shanaadna istiyaadu kulli ma'kuulin barriyin waa ugaadhsi shay kasta oo la cuno oo berri ah qultu waxaan haddaan nawaayahay wakada almutawallidu minhu wa min gayrihi waxaa kaloo kuula mida kii ka dhashay ma'kuul berriya iyo kayrkii wallahu aclam wayaxrumu dalika kaasi fi lxarami xaramka dhiciisa waa xaran cala alxalaali kii aan xataa xaj ama cumro aan xidhnaynba waa ka xaaraan waxa uu leeyahay sheekhu ka shanaad ee muxaramaatulixraamka ka midi waxa weeye waa inuu ugaadhsado qofkii ugaadh kasta oo ma'kuul ahoo la cuno oo berri ah oo kuwa baxriga ahi aanay ku jirin oo waxshia weliba masalan baqarulwaxshigii iyo ximaarulwaxshigii iyo waxaas duurgaleenka ayaa ka xaaraana kadalik waxaa kuula mida kii ka dhashay ayuu leeyahay nawoowi maakuul berri oo waxshiya wa min gayrihi masalan ximaaru waxshi iyo ximaar ahli ayuu ka dhashay ama neef adhiya iyo sakaarooyin buu ka dhex dhashay waxurrima calaykum saydu lberi alle wuxu uhi waxaa laydinka xaaraam yeelay ugaadha berriga ayaa laydinka xaaraam yeelay kaasi waa ka xaaraan xaramka dhexdiisa xataa qofkii xalaasha ahaayee aan xaj xidhnayn lafdiisa waa ka xaaraan hada rasuulku sala la alay slam maalintii fatxu maka wuxuu yidhi beledkan waa xaraam bixurmat illaah geedkiisa lama goynayo ugaadhiisana lama eryayo iska daa xataa wax kale lama eryayo buu yihi haddii uu dilo fa in atlafa haddaba hadduu dilo saydan ugaadh daminahu waa mag dhabayaa fa fi nacaamati gorayadii badanatu neef geela ayaa lagu magdhabayaa wa fii baqari lwaxshi loodaa duurgaleenka iyo wa ximaarihi baqaratun neef laa weeye waalghazaalu galanuugti yaraydna canzun waari wal arnabi bakaylihiina canaaqun isna waa ceesaan walyarbuuci tigtiina jafratun waa waxar yar wamaa laa naqla fiihi wixii aan waxba laga soo radinna yaxkumu bimilihi waxaa xukumaya cadlaani laba qof oo caadiliina wa fii maa shayga laa mila lahu aan masel lahayna alqiima qiimo ayuunbaa la bixinaya waxau leeyahay sheekhu hadduu qofkii dilo ogaadh ayuu dilay daminahu waa magdhabayaa walaa taqtulu sayda wa antum xurum ilahay baa yihi waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaau mila maa qatala min annacmi yaxkumu bihi dawaa cadli minkum alla ayaa saa yidhi ha dilina ogaadha idinkoo yacni xaj ama cumro ku dhex jira cidda disha idinka mid ee u camdinaysa waxa uu dilay mid lamida ayaa lagu leeyahay oo laba caadilina ay xukumayaan haddaba waxoogay ayuu inoo sheegay wuxuu yidhi gorayo hadduu dilo yani waxaana waxay u qaybsamayaan ama ugaadhu waa laba qaybood oo wax masel xagga nimcooleyda ku leh xagga suurada iyo xagga abuurka iyo oo u dhow waa lagu magdhabayaa markaa iyo waxaan masel ku lahayn qiimo ayaa lagu magdhabayaa haddii aan wax laga naqli ahoo loo hayo loo sora aanu jirin marka waxaa masel kale wax rasuulka qaarkii laga soo naqliyey baa jira wax salafkii laga soo naqliyey baa jira markaa waa la raacayaa wuxuu yihi haddaba gorayadii nacaama badana neef geela ayaa lagu magdhabayaa baqarulwaxshigii waa dameer dabadeed looda dabadda ee duurgaleenkaa iyo ximaarulwaxshiga culimadu baciid iyo goodir iyobay iskaga sheegi jireen waxaase baqara neef lo ayaa lagu magdhabayaa hazaal wa fi lhazaal hazaal waxay dhaheen waa waladu dabya garanuugta ayaa ilmaheeda la yidhaahdaa hazaal ilaa intay geesaha la soo baxayso ay geesaha soo baxaana kii labaana dabyi baa la odhanaya tidaya dabyatun baa la odhanaya hazaal culimmada waxaabay isaga macnayn jireen af soomaali ahaan yacni deerada iyo waxa caynkaas ama cawsha iyo markaa iyada hazaalka canzul waa ri waa taa markaa sana laba sanad sanadkan dhamaystiray markii labaadna guushay arnabkii waa bakaylihii waa canaaq waa ceesaan taasi ri waxoogay leeg bay tanna waa markay xoogaysatay inay sanadna gaadhin yarbuuc waa baashaare tigta la yidhaha iyo dabada dheer ee meelaha gudad ka qodataa jafra jafrayno ayana waa ceesaan yar waa marka ilaa afar jirka waxar yar weeye kaas ayaa lagu magdhabaya wamaa laa naqla fiihi wixii aan naqli lahayn ee aan yacni laga soo naqlinin salafkii waxba yaxkumu bimilihi waxaa maselkiisa oo xukumaya cadlan yaxkumu bihi dawaa cadli minkum sida ilaahay yidhi xagga mumase xagga abuurka iyo xagga suurada iyun baa leegaya laakiin xaqaan maaha ilan gorayo iyo geelisuma dhowe allahuma dee luqundheeraanta iyo waxyaalahaasuna in la iskaga suureeyo mooyaane wixii markaa isagoo aan masel lahayna ee waxaan naqli lahayna waxaa la samaynayaa un qiimo ayuunbaa loo samaynayaa wayaxrumu waxaa xaaraana qadcu nabaati lxarami xaramka nabaadkiisa goyntiisu waa xaaraan alladii laa yustanbatu aan la beeran wal adharu adharna waxa way tacalluqu damaani bihi damaanku inuu kaa ku tacalluqayo wa biqadci ashjaarihi iyo dhirtiisa goynteedaba fa fi shajarati alkabiira baqaratun neef loo ayaa ahaaday wa sagiiratina shaatun neef adheen qultu waxaan ihi haddaan nawaaw yahay waalmustanbatu kala beertaana ka kayrihi buu la mid yahay cala almadhabi wayaxillu lidkiru idkhir isagu waa bannaan yahay wakada shawku qodaxdiina waa kula mid kalcawsaji iyo wakayrihi kayrkiiba cinda aljumhuur jumhuurka agtooda wal asaxuna waxa weeye xillu akhdi nabaatihi nabaadkiisa qaadashadiisu inay xalaal tahay licalafi bahaa'imi mayeedhaanka calafkiisa daraaddii iyo weli dawaa'i dawob wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu waxaa xaaraana in la jaro ama la fujiyo muxrim iyo xalaal mid kastaba nabaadka xaramka ee qoyan alladii laa yustanbatu aan la beeran macnaha aadamiinta aanay beerin isagu naf ahaantiisa isaga baxaa walaa yucbadu shajaru walaa yuqtala khulaah yacni doogiisana la guran maayo geedihiisana la guran maayo ayaa rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi waxaa kalena markaa waa looga qiyaasay adharna waxa weeye in damaanku uu ku tacalluqayo yacni magdhowgu bihi nabaadkaa xaramka radbigaa iyo dhintiisa goynteedaba markaa wabiqadci ashtaarihi wayska cadfu khaasin calaa alcaam oo kaa hore ayuunbay soo guda soo guda gelayaan dartani haddaba haddii la gooyo ama la fujiyo geed weyn neef geela neef lo ah ayaa ka waajibaya haddii mid yar la gooyana neef adhi ah waxaan idin uhi nawaawi haddaan ahay ka mustanbadka ah ee ay dadku beertaani ka kayrihi buu la mid yahay xagga xurmad iyo xagga damaankaba in aan la goynayn ee xaaranta iyo in la magdhabayaba calal madaahimada haddaan qabano waxaase xaaraana dhirta xaramka alidkhir geedka idkhirka la yidhaahba isagu xaaraan xalaala oo xadiidka rasuulku sala la alay sl waa ka soo reebay oo cabaas iyo wuxuhi ya rasuul idkhirka mooyaan oo tumaalayaashoodu waxbay iskaga samaysaano dab ay ku shitaan oo guryaha way ku dhistaanoo xataa riwaayadka qaar qubuurta ayaa ayaa lagu samaystaa ayuu yidhi markaasaa rasuulku ila alidkhira uu ka soo reebay idkhir culamada qaar waxay ku leeyiin waa iska caws udgoonun weeye culamada qaar waxay leeyiin waaba geedkan dhigriga la yidhaahdo kale adugu dee wax mar dhisma gelaya oo mar gelayay shidasho iyo xaabo weeyaan waxaa kaloo iyaguna markaa bannaan shawka qodaxdii awsaj waa markaa nooc qodaxdoo markaa ka mid a libaax kaga cabaadis iyo waxbay culamada qaar odhan jireen iyo markaa kayrkiiba waxaa la yaaliya waxaa kastee mu'diga waa xalaal cinda aljumhuur jumhuurta agteeda asaxna waxa weeyaan inay xalaal tahay nabaadkii xaramka in dee daabooyinka iyo wixii la watay loo soo goyn karo iyo dawaahaanba in laga dhigan karo wa saydu lmadiinati xaraamun ugaadha madiini waa xaraan walaa yudmanu fi ljadiidi jadiid haddaan qabanana lama magdhabayo waxa uu leeyahay sheekhu xaramka madiina ugaadhiisu iyo nabaadkiisana hata waa xaaraan yacni sida uu rasuulku sala allahu alay slam xadiidka muslim u yihi ibraahim wuxuu xaram ka dhigay maka ana xaramtu lmadiina inta markaa golaheeda udhaxaysa daaqeedana la goyn maayo ugaadheedana geedkeedana la goyn maayo ugaadheedana la ugaadhsan maayoba rasuulku sala allahu alay slam yidhi laakiin lama magdhabayo sayidka iyo nabaadka filjadiid haddaan qabanno maxal nusug ayaanay ahayn oo xaramka makaa khilaafsan qadiim wuxuu leeyay waa la magdhabayaayo kaayin isagu ugaadhsanayay ayuunbaa la furanayaayo waxa uu sito laga qaadaya agabkiisa wayatakhayaru waa door qaadanayaa fi saydi lmithliyi ugaadhi mithliga bayna dabxi mithlihi inuu mithligiisa gowraco wasadaqati bihi calaa masaakiini alxaram na uu ku sadaqadaysto wa bayna an yuqawima in yuqawama almithlu in mahalka la qiimeeyo daraahimo bidaraahimo lagu qiimeeyo wayushtaraa bihi طacaaman cunto dabeedna lagu soo iibiyo allahuma iyaga loogu soo ilaajiri aw yasuuma can kuli muddin yowman ama inuu mud kasta maalin ka soomo wakayru lmithliyi mithliga kayrki yatasadaqu biqiimatihi طacaaman ayuu ku sadaqadaysanaya aw yasuumu ama waa soomaya waxa uu leeyahay sheekhu sayidkii iyo ugaadhii mithliga ayay masalka nicmooleyda ku lahayd yacnii dhiigagii aynu xaggaa ku soo maraynay inoo soo filqanaabo halkan sheekhu waxa inooga sheegayaa marka waa labaatan afar qaybood baanay u qaybsamaan damu tartiibin damu taqdiirin wa tartiibin damu tartiibin damu tartiibin wa taqdiirin dhiig tartiibsan oo lala qadaray wa damu tartiibin wa tacdiilin dhiigtaa la tartiibiyey oo markaa loonala leexan karo oo aan isagu taqdiir ahayn wa damu takhyiirin wa taqdiir damu takhyiir wa taqdiir wa damu takhyiir wa tacdiil waa afartaa isagaan aynu eegaynaa bal waxa uu inooga sheego ka wuxuu inooga bilaabay damu takhyiirin wa tacdiil wuxuu yihi sheekhu wuxuu u door qaadanayaa sayidkii misliga ahaa ogaadhii misliga ahayd ee maselka nimcolayda ku lahayd diliddeeda saddex shay inuu maselkiisii gowraco sidii gorayadii inuu awrkii neefkii gelaha ka gowraco dabeedna uu masaakiinta caramka hilibkiisi kusoo qadaysto iyo in maselka la qiimeeyo lacag lagu qiimeeyo dabeedna lagu soo iibiyo cunto loogu soo iibiyo cuntadiisa masaakiinta lagu siiyo ama inuu soomo mud kasta inta la qiimeeyo raashin loo rogo raashinkiina mudad laga dhigo inuu mudkii la arkaba ka soomo maalin kaaan isagu misliga ahayni wuxuu door qaadanayaa laba arrimood inuu qiimihiisa cunto ahaan ku sadaqadaysto iyo inuu soomo yacni mudkii kasta maalin inuu ka soomo wayatakhayaru waa door qaadanaya fii fidyati alxalqi xiirashada fidyada bayna dabxi shaatin inuu neef adhiga gowraco watasaduqi iyo inuu sadaqaysto bihalaathati aasucin saddex sac lisittati masaakiin lix miskiin wa soomi alaaata ayaam iyo inuu saddex maalmood soomo waxau leeyahy sheekhu dhiigga isagu fidyada xalqiga ka yimi wuxuu u door qaadanayaa ama fidyada xalqiga wuxuu u door qaadanayaa saddex arrimood inuu shaato neef adhiga gowraco oo deedna hilibkeediisa uu ku siiyo masaakiinta iyo inuu sadaqadaysto saddex saac lix miskiinu siiyo miskiin la halka nisu saac siiyo iyo inuu saddex cisho soomo faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'si qofka alle wuxuu hi xanuunsanaya ama madaxa ay dhibaata kaga sugan tahay ee faxalaqa markaa timihii xiira fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk taas ayaa lagu leeyay wala asaxu asaxna waxa weeye ana addama dhiigga fii tarki lma'muuri shay maamuura ka tegiddii ka waajibay kal exraambi weeyaan min almiiqaati laga xidhaya damu tartiibi weeye faidaa cajaza markuu ka cajisay ishtaraa biqiimati shaati acaaman ayuu kusoo iibinaya watasadaqa bihi waanu sadaqadaysanaya ee fain cajaza hadduu kari waayo saama can kulli muddin yowman ayuu ka soomaya waxa uu leeyahay sheekhu asax waxa weeye dhiig